wafdigii u horkacaya ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa waxa ay ku laabteen magaalada muqdisho kadib markii ay ku guuldaraysteen wadahadallo shan maalmood socday oo magaalada kismaayo ay kula qaateen xubno maamulka ku meelgaarka ee magaaladaasi ka mida labada dhinac ayaa waxa ay ku heshiin waayeen qaabka loo dhisayo maamulka gobolada jubbooyinka dowladda ayaa waxa ay u sheegtay maamulka in iyadu ay hogaanka hayso iyo weliba ajendaha maamul u sameynta gobolada jubbooyinka halka dhinaca kalena maamulka magaalada kismaayo ay iyaguna sheegeen in ay xaq u leeyihiin qorshaha maamul u sameynta goboladaasi ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa markii ay ka degeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada baarlamanka iyo saraakiil kale haddaba ra-iisul wasaare shirdoon ayaa markii uu ka degay muqdisho waxa uu u qabtay shir jaraa'id warbaahinta waxa uuna u sharaxay waxa uu ahaa soo kala tagistoodii magaalada kismaayo waxaannu si cad ugu sheegnay dadweynaha iyo madaxda kismaayo oo aannu la kulannay qaarkoodba qaabka shirka loo diyaa xalka in dadka laga doonaa inay quman tahay qaabkase shirka loo maray loo diyaariyey inaysan waafaqsanayn sida maamul goboleedyada aan filayno soomaaliya oo dhan inay ka samaysmaan sidii loogu talagalay marka aan saas leeyahay waxaannu uga dan leeyahay ee marka la samaynayo maamul goboleedyada waxa weeye waxaa iska leh hoggaanka maamul qaabka loo diyaarinahayo waxaa qeexahaya sharci cad oo aan weli qaarkiis soo dhammaystirmin waxaa iska leh hoggaaminta shirarka maamul goboleedyada lagu samaynahayo dowladda waxaa iska leh xaqiijinta sida loogu dhanyahay iyo sida uu u yahay accountable xaqiijinteedaba dowladdaa iska leh laakiin go'aan gaaridda waxaa iska leh dadka shirkaas waxaa ka maqnaa wax badan oo shuruucdu ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay doorkii dowladda oo ay ka mid tahay xaqiijintii sidii loogu dhammaa walow taasi hoos marka loo sii galo ay aad u caddayn lahayd laakiinse waxaa shirkaasi uu leeyahay dad soomaaliyeed oo runtii dowladnimo raba oo tiro badan baa laysugu keenay dadkaas waannu ammaanaynaa hase yeeshee waxaannu u xaqiijinaynaa qaabka dawliga ahay mar hadduu ka maqan yahay ma dhali karo sida shuruucdeennu sheeg ama shuruucda qaarkood ay maqan yihiin oo weli aysan ama baarlamaanka ka soo bixin ama aysan dhanka dawladda ka dhammaystirmin qaabkaasi ma aha qaabka lagu gaari karo dowlad goboleednimada sidaas waxaannu si cad ugu sheegay muddo dheerna gaar ahaan anigu ka sokow guddiyadii farsamada aannu kala sheekaysannay una xaqiijiyey inuusan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka ku-meelgaarka ee kismaayo oon wakhti dheer isu hellay waa qiyaasahayaa inay warkaygii wax badan ka qaateen waxaannu dhanka kala bogaadiyey qaabka ah markii xal la raadinahayo in dadka loo maro waa quman tahay middaasu hase yeeshee shirkaas waxa ka soo baxahayaa ma noqon karaan maadaama bilowgiiba uusan waafaqsanayn shuruucdiisa iyo roolka dowladda labaduba ay ka maqnaayeen waxyaabo badani wax aqoonsi buuxa oo gaarsiin kara dadka ee maamul goboleed rasmi ah ma noqon doono taas marka waxa weeye dadaalkaas waa hambaliyeeyey laakiin qaabku ma aha loo maray qaabkii saxda ahaa annagoo runtii xushmaynahaya kulanka dadka aadna u jecel wixii dadku jecel yahayna la jecel oo sida dowladdayada siyaasadeedu ay tahay waxaannu soo jeedinnay shirkaas in lagu wareejiyo dowladda inay waafajiso ee wixii loo baahnaa oo lagu gaari karay dowlad goboleednimo inay waafajiso waxaa kale oo uu ra-iisul wasaare shirdoon sheegay inaanan weli laga qusan wadahadallada lala leeyahay maamulka ku-meelgaarka ah ee magaalada kismaayo dhanka shirka waxyaabihii badnaayoo aan isaga soo qaadnay ka mid aha ma annaan gebagabayn midkoodna waxa aynu ka yeelayno warcad kama annaan soo saarin laakiinse anoo rajaynahaya maadaama wakhtigani wakhti adag yahay iyo duruuf adag sida wax yihiin anoo rajaynahaya ee waxaannu tixgelin gaara siinay ee maamulka gobolka ayaannu tixgelin gaara siinay gaar ahaan maanta markaannu soo tegaynay waa hadal dheer oo aan tix raacayo oo aynu samaysannay waxay codsadeen muddo saddex beri gudahood ah inay jawaab cad ka soo saaraan arrintaas ayada ah laakiin anigu runtii duruufo badan marka aan eegay sida dadku dowladda u jecel yahay sida duruufo badanu u jiraan waxaan soo jeediyey ilaa labaatan cisho xataa hadday qaataan inaysan dhibdhib ahayn laakiin ayagaa soo jeediyey saddex cisho waanu sugaynaa wixii ka soo baxa ee runtii guud ahaanna waa ammaanahayaa sida quruxda badan oo isfahamkaa leh isfaham kale oo aynun dadyowga kismaayo jooga aynun maaragta oo kala duwan aynun u kulannay taa marka aan ka baxo kismaayo waxaan ku soo aragnay xoogga dalka soomaaliyeed qaybo dhan oo ka tirsana oo qayb weyn oo lafdhabara ka ahayd in nimankii nabadiidka ahaa kismaayo laga eriyo yaa joogay oo kismaayo yaa ku nool oo runtii duruuf adag ku nool muddo dheer aan qaadan mushaaraadkii iyo xuquuqday lahaayeen laakiin dhab ahaantii ayagu wixii dowladda dowladnimada iyo dib u soo ceshisada dhulkii soomaaliya mun ka qaatay wixii kaga beegnaa aad baanu waxaanu ugu haynaa runtii qalbi wanaagsan aad baanu ugu garownay duruufta ay ku shaqeeyeen ama ku xoreeyeen dhulkeenna mid aad u adag bay ahayd waxaanu ilaahay amarkiisa haddii sida ugu suurta garto aynu jecelnahay inaanu uruurinno waajibaadkii dal ku lahaa sidii ay u gudan lahaayeen aynu u fududayn ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon dhinaca kale dhegeystayaal waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay cabdinaasir seeraar oo ka tirsan maamulka kumeel gaadhka ee magaalada kismaayo saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana i weydiisay ugu horreyn sababta uu shirkaasi uu midho dhal u noqon waayey bismillaahi raxmaan raxiim waa horta aad baan runtii u faraxsan nahay waxaa noo yimid wegsi ballaaran oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya hogaaminayo mudana saacid runtii si fiican oo qiimara inusoo dhaweynay oo ha noqoto xagga nabadgelyadiisa ama xagga martigelyadiisa runtii si qiimara inusoo dhaweynay waxay u yimaadeen halkan inay ka hadlaan barnaamijyo kolley intii muddaha dawladda soomaaliya iyo systemka halkan ka badan ay ka wada hadlayeen marka waxaan isleeyahay wakti ku filan oo la siinin waa sababta koowaad waayo kismaayo howlaheeda way iska dhiban yihiin wayna iska fara badan yihiin way yaray waktiga oo yar awgadiya waxaan isleeyahay lagama gaarin xalkii maxaa yahay ugu dambeeyey laakiin laga gaarin rajeyn doona insha allah waayahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay cabdi naasir in shirka kismaayo ka socda ee laga dhigo mid dib u heshiisiina maadaama taariikhda gobolka ay muujinayso colaado daba dheeraaday uuna u baahan yahay in si dhaba loo xaliyo marka maxaa haatan idiin qorshaysan adinka walaayo de waxa weeye arrintaasi waan ka wada hadalay si cadaan oga wada hadalay arrintaasi arrin hadda ma suurtagelaysa maaha sababtoo ah sistem muddo fara badan oo afar sana ayu ku dhow lasoo waday dhiig badanna uu ku dhintay dad badanna ay ku dhaawacmeen hanti fara badanna ay ku baxday yacni in hadda la dhaho shirkaasi dib u heshiisiin ha laga dhigo halkan dib u heshiisiin ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u baahan tahay si keeniya si gaara wax hadda colaada oo kismaayo gooni ku ah oo dadanka gooni loogu dhigo lasugu yeedo horta ma jirto midda labaad ummadani gobolladan joogta way karsatay dawladdii dawladda soomaaliya hadda dhisan ka horreysay iyo dowlaha iga barnaamijkan xilligaasi biloobay wax lagu heshiiyey buu ahaa maamulka jubbaland halkan lagu dhisay ahayd dowladda soomaaliya federaalka dastiirka wuu qabaa marka barnaamijkaasi hadda barnaamij firigelaya ma aha waa barnaamij runtii haddii arrintaasi ay dhacdo yacni u celinaya ummadda soomaaliyeed kow iyo labaatankii sano wixii lasoo maray ama colaad ha noqoto ama dhibaato ha noqoto ama burbur maslaxada hadda waxay ku jirtaa barnaamijkaasi in lagama laga mada dhaliyo oo xukuumadda ay taageerto wixii kasoo baxaa oo ay ku dhawaaqdo ayadu doorkeeda ka qaadato halkaas ku jiraan maaha hadda in dib heshiisiin laga dhigo dib heshiisiin halkan hadda wax dhib isku waxsan ma jiraan waayahay ee cabdinaasir seeraar dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in wax walba oo ka soo baxa shirka kismaayo aysan waafaqsanayn dastuurka islamarkaana aan la aqoonsan karin marka adinka dhankiina tanaasulaad ma laga yaabaa inuu ka yimaado horta dawladda iyadaa la rabaa inay la imaato annagu waan tanaasulay qodobaan korre qodobadaan korreyna runtii kusooga tagaa maxaa tanaasul laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan waxa annagu aan wada processkan waxaa saldhigaa qodobo ku jira dastuurka federaalka soomaaliya oo qodobka afartan iyo sagaalaad ka mid yahay marka waxa weeye shacabku inuu aragtidiisa xor u noqdo oo la ixtiraamo la taageero ayaa kamid a annagoo arrintaan rabnayna harjeelna waa arrintaas dowladda soomaaliya arrintaas waxa weeye arrimaha ay u dhaaratay marka way ku fasiran yihiin in ay dhegeystaan ummaddu waxa ay doonayaan cabdinaasir seeraar oo ka tirsan maamulka kumeel gaadhka ee kismaayo waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed